habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha maarsan oo waa koob iyo toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey cudurrada abaaraha ka dhashay ee ka jira qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya abaarta marka waxay sababtay biyihii inay isbedelaan kalarkooda iyo biyihii inay yaraadaan nadaafad darrada biyaha ku timid ayaa kasii qayb qaadanaysa xataa weli cudurka inuu sii faafo oo sii sii bato waana fursadda cudurku uu haysto inuu weli sii bato anoo ka faa'iidaysanaya mar labaad fursadda dadku waxaan ugu baaqi lahaa inay ku dadaalaan nadaafadda inay ku dadaalaan guud ahaan khaasatan inay ku dadaalaan nadaafadda biyaha
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aad goordhow dhegaysan doontaan
barnaamijka xiisaha lah ee caweyska washington ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan haddayba idinkaw gacal dooshi iga soo baxde sadow baxar bangale maxaa lagu baalan ruux bilow
qodobadaas iyo warar ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
waxaa xabsiga boosaaso maanta laga sii daayey nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim xarago oo ah afhayeenka nabadoonnada gobolka bari ee puntland kadib markii ciidamada puntland ay xabsiga dhigeen shan iyo labaatankii bishii februari ee sanadkan siideynta nabadoonka ayaa waxaa dadaal weyn u galay nabadoono kale iyo odayaal sida ay goobjoogyaal v o a u sheegeen waxaa maanta la horgeeyey maxkamadda darajada koowaad halkaasoo ugu dambeyn loogu sheegay inuu xur yahay iyadoo aan wax maxkamadda lasoo hor istaajinin xarago ayaa la xiray kadib markii uu waraysi siiyey v o a dhammaadkii bishii tagtay uu ku sheegay in dhalinyaro loo haystay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab ay ka muuqatay jirdil islamarkaasina uu ku baaqay in xukunkooda dib loo eego
ugu yaraan afartan qofood ayaa ku dhimatay boqol iyo labaatan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii laba qarax oo waaweyn maanta lala beegsaday goob lagu cibaadaysto oo ku taala caasimadda suuriya ee dimashik koox u ololeysa arrimaha xuquuqda aadanaha suuriya oo fadhigeedu yahay ingiriiska ayaa sheegtay in qaraxyadani lala eegtay dad badan oo shiico ah oo ka qaybgalayay xus sanadeed ka dhacayay degmada baabal saqiir ee magaalada dimashik wasiirka arrimaha dibadda ciraaq ayaa xaqiijiyey in dadka weerarkaasi ku dhintay ay badankood yihiin ciraaqiyiin wasiirka arrimaha gudaha suuriya maxamed shacar oo isna ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday dad kasoo kala jeeda dalal kala duwan oo carab ah oo suuriya u yimid arrimo diineed wuxuu intaasi ku diray in hadafka keliya ee kooxaha weerarka geystay ay ka lahaayeen uu ahaa inay dilaan dadkaasi weeraradan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalkaasi muddo imika laga joogo lix sannadood ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay weerarkaasi
garsoore federaaliya oo fadhigiisu yahay gobolka waqooyiga maraykanka ku yaala wisconsin ayaa horjoogsaday dhaqangelinta qorshaha cusub ee xanibaadda socdaalka ee madaxweyne donald trump tallabadan ayaa waxay khusaysaa hooyo u dhalatay dalka syriya iyo ilmaheeda oo maraykan imaanaya hooyadan iyo gabadheeda ayaa ku noola magaalada ay dagaaladu burburiyeen ee xalab ee waddanka syriya ninka haweeneydan qaba ayaa horey maangelyo siyaasadeed loogu siiyey waddanka maraykanka wuxuuna ku nool yahay gobolka wisconsin garsoore william conley ayaa jimcihii shalay soo saaray in go-aanka madaxweyne trump si kumil gaara loo joojiyo kaasoo ku saabsan oo keliya hooyadan iyo gabadheeda qorshaha madaxweyne trump ayaa dhaqangelaya bishan march lix iyo tobankeeda hase yeeshee hooyada iyo gabadheeda ayaa ballan ku leh safaradda maraykanka ee waddanka urdun iyadoo howlaha fiisa qaadashadu ay qaadan karto ilaayo taariikh ka dambeysa lix iyo tobanka bishan march oo ah marka uu amarka madaxweyne donald trump uu dhaqangelayo conley ayaa sheegay in hooyada iyo gabadheeda ay la kulmi karaan khatar weyn haddii lagu khasbo inay syriya kusii nagaadaan bilowgii sanadkan ayaa madaxweyne trump uu soo saaray xanibaad kumeel gaar ah oo toddoba waddan muslimiin ah dadka ka imaanaya inay maraykanka yimaadaan inkastoo dib u qaabeyn kale oo uu ku sameeyey amarkaasi uu ka saaray waddanka ciraaq dalalkaasi hore u mamnuucay hase yeeshee waxaa xanibaada weli uu saaray muwaadiniinta ka imaanaya wadamada iiraan ciraaq wadamada iiraan libiya soomaaliya suudaan syriya iyo yemen
xisbiga talada haya ee dalka indiya ee b j p ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare narendra modi ayaa ku guuleystay doorasho ka dhacday gobolka ugu weyn dalkaasi uguna xasaasisan dhinaca siyaasadda ee uttar baradesh doorashadan ayaa loo arkayay inay afti u ahayd ra-iisul wasaare modi balse guushan weyn ayaa sii xoojinaysa rajadiisa siyaasadeed ee dalka indiya xisbiga b j p ayaa uga guuleystay gobolkan ugu dadka badan ee uttar baradesh xisbiga xakumaya gobolka ee samajwadi waxaana ay ka heleen aqalka baarlamaanka gobolkaasi oo ah afar boqol iyo saddex kursi ilaa iyo saddex boqol iyo labaatan xildhibaan habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a aan ku horeyno abaarta sii xoogeysanaysa ee ka jirta dalka darteed ayaa deegaano badan waxaa ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyood iyo daacuun tirada dhimashada iyo dadka lagu dabiibayo ee weli la ildaran waa ay sii kordhayaan degmooyinka garbahaarey iyo qasax dheere ee gobolka gedo iyo baay ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ku dhinteen bukaano badan ayaa cisbitaalada weli u jiifa jaamac buulle jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray doctor aadan goomey dabacadeeye oo ka howlgala cisbitaalka magaalada garbaharey iyo weliba doctor mustaf macalin mayow oo isna ka howlgala cisbitaalka qansax dheere hadalkan waxaa ku horeyn doona doctor aadan goomey bismillahi raxmaan iraxiim arrinta daacuunka cisbitaalka degmada garbaharey daacuunka weli waa jiraa maalinta maalinta ka dambeysana dadka daacuunka uu soo ridanayo way sii badanayaan xanuunkaasoo bilowday muddo laba asbuuc ka hora ilaa iyo maantana jira maalinba maalinta kasii dambeysana sii kordhaya wuxuu ilaayo hadda cudurka intaas uu jira uu soo risa dad ka badan saddex boqol iyo toddobaatan qof maxaad kula tacaashaan xaaladda daacuunka ee degmada ka jira xaaladda daacuunka waxaan kula tacaalaa degmadu waxay iska leedahay cisbitaal ay fungrayso hay-adda la yidhaahdo truker hay-addaas ayaa waxay keentay waxyaala daawooyin ama supply ah oo inta badan cudurkaas lagula tacaali kara markii uu bilowday ilaa iyo haddadan waxaan qabnaa cabsi tiro badan oo ah inuu hadda supply u go-o ama ay ku filnaan weydo hay-addaas isbitaalka fungrayso maadaama cudurku intaasoo qof uu soo rutay maalinta maalinta ka dambeysana uu sii badanaya ilaa iyo haddana uu gaaray dhammaan tuulooyinka ku dhadhow degmada garbaari oo dhan dadna ay ugu dhinteen dadna ilaa iyo hadda uu cudurku soo ridanayo marka waxaan kula tacaalaa daawo hay-addaas keento waxaan hadda cabsi a qabnaa inay ku filnayn kula filnaan doonin sida hadda xaaladda ay u muuqato iyo sida dadka cudurka ugu soo ridanaya marka la fiiriyo doctor mustaf macalin mayow isbitaalka qasax dheere xaaladiisa warbixin naga sii isbitaalka degmada qasax dheere waxaa jiifa bukaano badan oo la ildaran xanuunka koleeraha iyo shuban biyoodka xaaladiisana isbitaalka daawooyin baa saddex asbuuc hadda ka hor la keenay marka daawooyinkiina hadda gabaabsi waaye maxaa la yidhahdaa shubankiina wuxuu kusii faafay tuulooyinka ku hareereysan degmada uu aada u saameeyey marka magaalada laftarkeeda waa labadii isbuuc lasoo dhaafay iyo isbuucan waxaa badan isbuucan uu shubanka dadka si aada usoo ridanaya xaaladda isbitaalka guud ahaan waa sida tirada guud ee dadka la ildaran daacuunka iyo haddii ay dhimasho jirto bal nala wadaag wallaahi tirada guud waa in ka badan saddex boqol waaye inta hadda uu shubanka uu soo ritay maxaa la yidhahdaa dhimashona waa jirtaa ilaa toban iyo kow qof ayaa ku dhimatay dadka magaalada tuulooyinkana hadda tirooyinka ku dhintay ma qiyaasi karno laakiin waa ayadana dhimasho badan baa ka jirta xaaladda guud ee qasax dheere iyada duruufo adag oo kale ayaa jira bal wax nagala wadaaga iyagana xaaladda guud waa daruufo adag baa iska jira hade maxaa la yidhahdaa wadanka waa iska abaar maxaa la yidhahdaa tuulooyinkii magaalada ku hareereysanaa warihii waa gureen dad badan oo tuulooyinka kasoo barakacay baa magaalada kusoo aruuray waxaa ka jirta maxaa la yidhahdaa cuno la-aan iyo nafaqa darro badan iyo waxaa ka jira maxaa la yidhahdaa iyo tuulooyinka degmada ku hareereysanna biyo la-aan daran baa ka jirta marka laga tago daruufahaas jira ee abaaraha iyo isugu jiro daacuunka waxaa jiro xadidaad dhinaca dhaqdhaqaaqa ee magaalada qasax dheere bal ayada wax ka dheh ayadana weli waa sidii waa iska jirtaa maxaa la yidhahdaa weli sidii waa sideed ku heshaan daawooyinka iyo waxyaabaha aad u baahan inaad arrimahan kula tacaashaan wallaahi daawooyinka hadda la keenay laba saddex asbuuc ka hor la keenay waxaa lagu keenay diyaarad marka diyaaradi wax saasa marmar wax lagu keenaa doctor aadan gumi markii laga tago in turakeer ay taageerto isbitaalka degmada garbaharey sidee kale ayaad kula tacaashaan arrimaha idin haysto xagee kale ayaadna taageerooyin ka heshaan ilaa iyo hadda marka cudurka dadka uu inuu soo rito uu bilaabay oo laba isbuuc ka horreysay ilaa iyo maanta oo weli cudurka uu sii jiro marka laga reebo turkeer waxaan kaalmooyin aan aad u tiro badnayn ka helnay bulshada ku dhaqan degmada garbaarey oo samaysatay guddi gurmadka degdega ka jawaabaya ama ka qayb qaadanaya xaaladda cudurkaas ee dadku uu soo ridanaya guddigaasu runtii aad iyo aad bay u shaqeeyeen magaalada degmada garbaare ayaa isku tashatay iyo deegaankeeda wax fara badan ayayna ku caawiyeen oo kaalmo ah oo isbedel weyn ku sameysay isbitaalka iyo dadkii bukaanka uu cudurka uu soo ridanayaba doctor mustaf iyo doctor aadan labadiinaba marka laga tago dadka isbitaalka ku jira oo aad xanaaneynaysaan maxaad la wadaagaysaan dadka kale idin dhegeysanaya ee reer qasax dheere garbaharey iyo soomaalida idin maqlaysaba cudurkan sidii looga hortegi lahaa anigu anagoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyada ee dhegeysanaya waxaan la wadaagi lahaa cudurkan waxaa sababa laba waxyaalood labadaas waxyaalood oo ah nadaafad darro ku timaada biyaha iyo nadaafad darro ku timaada cuntada haddana waxaan isleeyahay boqol kiiba sagaashan in ka badan waxaa sababaya nadaafad darro ku timaado biyaha oo ay sabab u tahay abaarta tirada dheer oo muddada farada badan taagniyada oo ka taagan guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan degmada garbaharey abaartaas marka waxay sababtay biyihii inay isbedelaan kalarkooda iyo biyihii inay yaraadaan nadaafad darrada biyaha ku timid ayaa kasii qayb qaadanaysa xataa weli cudurka inuu sii faafo oo sii sii bato waana fursadda cudurka uu haysto inuu weli sii bato anagoo ka faa'iidaysanaya mar labaad fursadda dadku waxaan ugu baaqi lahaa inay ku dadaalaan nadaafadda inay ku dadaalaan guud ahaan khaasatan inay ku dadaalaan nadaafadda biyaha iyo cuntada iyo deegaankaba inay ku dadaalaan sidoo kaleeto cudurka markuu qofka soo rito inaan lagu hayn xaafadaha iyo meelaha u dhow ee degmada iyo isbitaalkaba qofka marka cudurkan lagu arkaba deg deg in loo soo gaarsiiyo isbitaalka sidoo kaleeto waxaan halkan ugu faa'iidaysanayaa xaaladaas bini-aadanimo adag inaan lagu halaynin hay-adda turkiya oo isbitaalka fangaraysa iyo dadka reer garbaharey oo keli ah dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah dowladaha dhammaan dadka maqan ee ku maqan dibadaha dhammaan in laga wada qayb qaato waa arrin caam ah arrin garbaari iyo turkeer keligeed ay xallin karaana ma aha runtii in laiskaga wada qayb qaato qof kastana dadkaas wuxuu ku tari karo ku caawiyo doctor mustaf maylarayo eedidan maasanto anoo ku faa'iidayso fursadan dadkamaan sheegana maylarays oo degmada iyo tuulooyinka degmada ka hareeraysan ka nool ini maylarahay maadaama cudurkan walaanka weyn oo maylarahay kafaafaw oo nababaw iyo nadaafad darre iyo biyo oo nadiifan hayne wasaqaysan oo la waraaba markan dadkamaan sheegana ini nadaafada ka dadaalan gacmo dhaga ka dadaalan raashinka markii la-amaw ka hor musqulo markii laxkubah ka dambe maylarahay maamooyinka markii oo ciyaalka saharada ku dhagaan ka dambe ini galna isku dhagaan nadaafaddeedin ka dadaalan hayjiinka korliin qaada biyona saas oo kale maylarahays kutaxdiraan biyo nadiife isticmaalaan dadka haddii oo helo koraan maylarahays kaniiniyaalka oo biyo lakasafeeya oo aquataabka ama kaloriinta haddii helo koraan biyo isku kanadiifiyaan haddii helo kornoona maylarahays biyo imiyo isku karkariyaan oo markii karkariyaan ka dambe maylarahay qaboojiyaan markaas ka dambe biyo miiradaan weel nadiife kashabadaan markaas ka dambe waraabaan kala dardaaramaan
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen doctor aadan goomey dhaba caddeeyo oo ka howlgala cisbitaalka magaalada garbaharey iyo doctor mustaf macalin mayow oo ka shaqeeya cisbitaalka qansax dheere waxaana ay u waramayeen wariyaha v o e da jaamac buulle jaamac
wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si tooseed kaga imaanaysa magaalada washington markana dhinacayo syria ugu yaraan afartan qof ayaa la sheegayaa in ay ugu yaraan afartan qof oo u dhashay qaarkood badankoodna ay u dhasheen naarada dalka ciraaq ayaa ku dhintay qaraxyo mataana oo maanta ka dhacay magaalada dimashik ee dalka syria qaraxyadan ayaa lala beegsaday dadka haysta madhabta shiicada sida ay sheegayaan wararka laga helayo dowladda warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyahayaga xuseen saxanuuni sida ay baahiyeen warbaahinta dowladda syriya ugu yaraan afartan qof ayaa geeriyootay halka boqol qof oo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba qarax lala eegtay laba basa koonfurta magaalada dimishiqa warku waxa uu intaasi ku darayaa in labada qarax lala eegtay basas ay saarnaayeen dalxiisyaal shiico ah oo ku sugnaa mandiqada baabul musalli ee koonfurta caasimada dalkaasi syriya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda syriya maxamed ibraahim ayaa xaqiijiyey geerida ugu yaraan afartan qof kadib markii walxaha qarxa lala eegtay buu yidhi dalxiisyaal shiico ah oo kasoo jeeda dalalka carabta tv-ga almanaar ee ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay dadka ku geeriyooday qaraxyadaasi ama ku dhaawacmay inta badan inay kasoo jeedaan dalkaasi ciraaqa saraakiisha ciidamada amniga ee dalka syriya oo weli wada baarista qaraxyada ayaa si horudhaca u sheegay in qaraxyada ay ahaayeen miino ama walxaha qarxa oo lagu aasay aaga qaraxyadu ay ka dhaceen laakiin ururka xuquuqda aadanaha ee mucaaradka syriya ayaa sheegay mid ka mid ah qaraxyada inuu fuliyey nin beegsaday gawaarida ay saarnaayeen dalxiisayaasha shiicada ahi qaraxyo dhowr ah oo dhiig badan ku daatay ayaa lala eegtay dalka syriya sanadihii ugu dambeeyey gaar ahaan mandiqada sayida zaynaba oo ah meel ay ku cibaadaystaan shiicada carabta ahi bishii februari ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay geeriyoodeen in ka badan boqol iyo afar iyo soddon qof kadib markii ururka daacisha qaraxyo uu la beegsaday mandiqadaasi oo dhacda koonfurta magaalada dimishiqa xuseen saxnuuni v o a kahira
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena magaalada kaahira xuseen zaxnuuni halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a markaana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada london inoogu soo diyaariyey wariyaheena yurub ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijka aan nooga hadli doonnaa abaaraha ka jira soomaaliya oo inta badan sabab u ah biyola'aanta ka jirta soomaaliya iyo sida looga bixi karo barnaamijka waxaa marti ku ah injineer yarow shariif aadan oo bartay cilmiga dhulka iyo khayraadka ku jira oo biyuhuna ay ka mid yihiin waxa uu wax ku bartay jaamacado ay ka mid yihiin jaamacadda london iyo jaamacad ku taalla dalka kuweyt kusoo dhawo barnaamijka injineer yarow aad iyo aad waa salaamintihiin dhammaan intay dhegaysanayso iyo bahdiina v o a daba aad baa u mahadsan tahay soomaaliya marka laga hadlayo abaaraha waxaa la sheegaa in asal ay u tahay biyola'aanta jirta ha ahaato inaan biyaha la kaydin ama adeegyadii bulsho iyo waxyaabihii sahli lahaa in biyaha la kaydiyo inaysan jirin laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo si cilmi ah aad u sharaxdo waxyaabaha looga bixi karo biyola'aanta baahsan ee mar kasta ku soo noqnoqota soomaaliya ee sababta u noqotay abaarahan joogtada ah waad mahadsantahay walaalkay horta biyo la-aanta badana soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa dhulkan qooman laakiin ka aqoon-yahan ahaan aniga kolley ma qabay biyo la-aantaasi inaan xal loo heli karin soomaaliya waxay leedahay dhul dhulkaas oo oo ballaaran iyo dhul buuraley ah laga bilaabo adiga hiiraan laga soo bilaabo ilaa rajkiamboni waa dhul oo iska ballaaran weeye oo badanaaba lagu tilmaamo sedimentary rocks roxka ama dhulka ama dhagaxa waxaa loo kala qaybiyaa saddex meelood igneous rocks sedimentary rocks and metamorphic rocks annagu waxaan u adeeganaa biyaha sedimentary rocks oo dhulkayna aada ugu baahsan markaa ka tig maaragtay hiiraan ilaa gobollada dhexena waxa weeye deegaan bay leedahay inkastoo biyaha sedimentary rocks ka hooseyso ee dhulka laakiin biyo waa la heli karaa wakti xiliyadii horena aada iyo aadaan oga heli jirnay haddii laga bilaabo boosaaso ilaa sanaag haddaad tagtidna waa waxay leedahay astaamaha dhulku waa kaga duwan tahay tan oo mudug haddana aska bilaaw sanaag ilaa maaragtay waqooyi galbeedna waxay leedahay astaamo u guuda laakiin kulligooda biyo waa laga heli karaa waa gartay marka ma waxaad aaminsan tahay in soomaaliya aysan ahayn dhul oomana ah ama waxa loo yaqaano iron my my absolutely no waxaa ka maqan hay-ad oo ka hortagto dhibaatooyinka dhulka for example hadda ka soo qaad webigii shabeellaa go-ayaa lagu leeyahy ama kan jubbooyina go-een waxaa jira international low xaq uma laha etoobiya ina biyaheeda reebato dowladdan turkigana oo beerihii meesha ay ku samaysay macnaheeda waxaa waye ummadda soomaaliyeed ayaa dhibaato looga haya dowladda soomaaliya inay arrintaas ka eegto laga rabaa waxa weeye webiyadan oo ka soo baxaan etoobiya badanaa waxay ku shuwan nile laakiin dowladda egypt xoog bay u yeelatay nidaam bay u samaysatay waxay u adeegtay u n ka inaana laga taaban karin annaga maxaana loogu taabanaya waa garta laakiin laakiin soomaaliya soomaaliya soo lama dhihi karo hab ama qaab loo kaydiyo biyaha ma jiro oo mararka qaarkood taas laftirkeeda dhibaato anaaba kuusoo wada anaa kuusoo wada marka waxa weeye markii hore aniga waagii oo oan dowladda aan u shaqayn jirnay biyaha badanaa shirkadooyinan adeegsan jirnay oo kuwa dowladda iskale ay kuwa ajaanib ah badanaan waxa weeye qoladan jitiisa kala dhihi jiray germanka iyo maaragtay kuwan la yidhaahdo louis borger u s aidka garab siin jirtay oo shaqooyina lagu qaban jiray marka biyahaas biyahaas haddii soomaaliya maanta horta laisku dayo wixii ceelal ay ku ooli jireen oo rehabilitation lagu sameeyo laga shaqaysiyo biyihii waa la gaaraya tan ceela ceelal baa jira aan la qodi karo masalan hiiraan laga soo bilaabo ilaa koonfurta soomaaliya oo oo buuxa iyo roobka da-ayo xilligiisa oo trenjiyaal loo sameeyo waa gartay wa wa- wa waxa weeye habab habab baa jira oo la isticmaali karo waa yahay Haddii waa dowlad- yahay injineer yarow aan kaa dhex galo maadaama aad horeyna uga soo shaqaysay eh, wasaaraddii biyaha iyo wakaaladii horumarinta biyaha soomaaliya En, see lagu soo celin karaa ayay kula tahay wasaaraddaas oo en, loo heli karaa in biyo la-aantan baahsan aanay dalka ku soo noqnoqon waxa weeye aniga horta kolley kolley eh, waxaan kula talin lahay wada tali waaye yani ba- prime ministerka khayre waxaan leeyahay aqoon-yahanadii oo oo maanta wax ay ku nool yihiin qaarna ay dhinteen allah yarxamuhum iyo raggii jaamacadihii aqoonta u leh iyo raggii oo maaragtay oo adduunka volunteer baa jira oo kaga shaqeeyo biyaha oo oo pension ah oo iska fadhiistay inay weydiistaan sababtu waxay tahay soo noqnoqoshadan biyo la-aanta dhibkeeday leedahay soomaaliya waa laga dhigi karaa meesha la dhihi jiray eh, bread basket of africa of internationally haddii qorshahaasi la sameeyo meel macnaha ku filan in badan oo ka mid a caalamka khayraadka ka soo baxa africa oo dhan waa yahay africa oo dhan Hadday- ayaa raashin siin karta goor dhawaad laakiin qorshihiyaa maqan waa yahay waxaad ka dhawaajisay een, qaabdhismeedka dhulka soomaalida eh, siduu u samaysan yahay waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo dhulka soomaalidu waa dhul noocee ah horta biyaha hadda sa- waan kuu sheegay meel aan biyo oolin maba jiro baddaasaa jira badda badda dadka ay ku xeeraysan hadda teknolojiya jirtaa la yidhaha desalination plant inkastoo costa ay tahay kuwa rakhiisna way jiraan tan kalena roobka markuu do-o biyihiisa trenjiyaala loo samayn karaan ku dhahay trenjiyaas ama warar baa la samayn karaa ayuu way ogyihiin aniga waxaan ogahay nin bro, hadda bro, ahaan jiray professor cabdi cabdi aw muuse ay dhihi jiray inuu puntland ku nool yahay filaya oo dhowr trenjiyaal ay sameeyeen xilligii oo oo oo oo dowladdii hore eh, oo- oo maxamed siyaad bare oo oo oo- oo- oo hogaaminayay Mm.
marka tren waa og yihiin imise bilood baa ku filan imise xoolo baa ay siinaysaa waxaa jira war war ma kasaysido wararkan Aad la iyo aad.
qodo si fiican wararkaasaa wararkaasaa lagu keedin karaa laakiin koonfuraan ku dhahay koonfur hiiraan laga soo bilaabo ilaa ilaa ilaa raasiamboni waxay qabaan ayaga wax la yidhaahdo roob aan kala go' lahayn gu iyo deer iyo jiilaalba ayagana wararkaasaa loo samayn karaa haddana biyaha markaa qodid masalan kis- kismaayo kismaayo waxaa la yidhaahdaa kisima chachu waa sida ceelgaabtii xamar ceelgaab xamar maxaa loo yidhi kismaayona ceelgaab waaye haddaad laba mitir shan mitir aad qodtid biyihii waa yaalin maxaan ooga baahanahay marka waxaan ooga baahanahay maba jirto laakiin f- afkaar iyo qorshe cad oo oo oo- oo wadankii looga national national wadanka qaranka oo looga Waa gartay, talagalayo waa gartay marka unbaa ka maqan marka waxaad marka aaminsan dadka- tahay in loo baahan yahay hay-ado u xil saaran la socodka iyo qaabaynta iyo ku talagalka biyaha haddii roob la-aan ay dhacdo kale haddii roob dhaca ay dhacdo ama food crisis dhacdo hay-ada jirta ka hortag la yidhaahdo biyaha hawada roobka soo do-aya muxuu usoo do-oya hawada sareba intaas kilometer cube ah laga heli karaa badana teknolojiyadan waxaa isticmaala chineeska iyo jabaneeska iyo amerikaanka qaarkoodan waa isticmaalaan amerikaanka waxay isticmaalaan boqolkiiba sagaashan iyo shan biyaha hoos webiyadii marayaan oo badda ay siga shubayaan annaga biyihii badda kor oo marayay baddow ku shubooya kan webi kan dhulka hoostiis maraya baddow ku shubooya ma waay maxaan u diris lacnay waay ma- maxaa dhacay ma anaga naga waa samayn karna haddii laisku dayo waa yahay laakiin soomaaliya een, dabcan dee mudday burbur ku jirtay waxaa laga yaabaa dhaqaale ku filan oo eh, lagu maareeyo waxyaabahan aad tilmaamaysid inaanay dowladda haysan een, arrimaha tiknolojiyadda waxbaad ka taabatay sidee ugu sahlan ayay kula tahay haddii lagu weydiin lahaa talo see ugu sahlan ee inta badan looga hortegi karaa biyo la-aantan soo noqnoqonaysa seese loo kaydin karaa biyaha aniga waxaan filayaa waxaan filayaa teknolojiyadan waxay na soo gaartay lixdan sano ka hor ka hor waa noolaan jirnay weligeyna barwaaqan wada qabli jirnay markaas marka maxaa looga tegay wixii dhaqankii ahaa haddii dhaqankii loo adeegsado kii geeljirihii nololo ku noolaay xoolihiisina dibaddaa la geyn jiray weliba dollarka soomaaliya lacagta haddii lagu sarfaayo saddex bay ahayd laakiin markii teknolojiyada aan helnay wax kastaan aan ka fadhiisanay wixii xoolo ama aqligii la keeni lahay baadihii laga yimid magaalo la yimid oo dhibaatada keentay nin walba shilinkii dawladda haysato oo maskaxdiisa galay taasaa naga dhuntay we can do it waa samayn karnaa wax kasto haddii laisku dayo isku dayidaa ka maqan bal wasaaradda macdanta iyo biyaha aad aad ka shaqayn jirtay say u howlgeli jirtay marka xaaladaha abaarahoo kale ay dalka ku wajahan yihiin see wax loo qaban jiray ka- wa- waxay samayn jirtay wax la yidhaahdo ka hortag ka hortag intaanu intaanu imaanin oomanaha intaan la gaarin jiilaalkii la gaarin Mm.
warar bay samayn jirtay wararkaasa reer baadihii dalkaasoo ku noolaa annaga koonfur waxba uma baahneenba laakiin tan oo biyahan hadda oo oo oo oo shabeelle iyo webigan ganaane oo oo oo- engegan leh wax engegay ma jiro biyo xireen baa la sameeyey waxa ugu dhib badanaan ku dhahay eh, eh, eh, eh, bakool bakool ayaa haddii waa loqodaa la yidhahdo intaas boqol mitir oo loqoda ayaa jirta laakiin intii kale boqol ma gaarayso sababta maxay tahay marka maxaa ceelashaas aada u fogeeyey hadda waxaa jirta sedimental sed- sedimentary rocks markaad fiirisid waxa la yidhaahdo wax bitch la yidhaaha jirta oo calcium oxide ah calcium c o c a o y calcium oxide Mm.
waxa wey carbonateca wa- wa- waxa wey carbonateca uu ka yimaadaa gaartay dabaqadaas markay samaysanto way adag tahay inaan la qo- oo la- oo la qodo riigagii way ku adag yihiin marka intaas mitr biyaha hoostiisa u maraya waa gartay taas waa inaad ka tillaabsataa laakiin annaga ma qabno masalan jubbada hoose jubbada dhexe iyo maaragtay xamar banaadir iyo dhulkaas hataa hiiraan ka gaartay limestonekii aad gaaraysaa biyihii aad kala baxaysaa laakiin taas waa ka- waa waa- ka- tabaqada ka samaysan eh, eh, eh, bakool iyo mudug way isleeyihiin ma taasaa kaa in la- rigaga lagu qodo rigaga maxaa la yidhaahdaa af soomaaliga riga kolle riga yidhaahdaan tan lagu qodo Mm.
ayaan awood u lahayn inuu ku daloolo berke dhirirka geeskaas iyo maaragtay ayaa xoogaa kharash ah soomaaliya ma aha wadamada oomana ma aha ciddii u malaynaysaa iska ilowdo waxa weeye letus try ma garad fiiri u fiirso masalan eh, sinai oo oo israael hadda haysato saxraa u najaf saxraa u najaf waa saxraa lama degaane oo biyuhana ka dheer ah weye maanta beerihii lagu sameeyey iyo khudaarihii lagu sameeyey yurub ilaa america loo diraya annagana waa nagu ceeb aqoonyaha waa haynaa america ay joogaan yurub ay joogaan soomaaliya ay joogaan kenya ay joogaan maamulka jiro waa inuu taas ku xisaabtama ku darsada intaasna waxaa u dheer adduunyada yacni ma ka dhammaanin qof fiican nimankan oo benshana guryahooda iska joog joogo biyaha ka soo shaqeeyeen waa gartay waa journaalka lagu qoray ayagoo voluntary imaanaya dad dadkii Wadamada khubarada carabtana- ahaa ee aqoonta lahaa ee biyaha in in dalkii ay ku soo noqdaan oo laga faa'iidaystaad ula jeedaa dabcan of course haddii dawladda ay u yeerto wey waayahay waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay injineer yarow waayahay walaalkay thank you very much amo intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aanu uga hadlaynay sida looga bixi karo biyola'aanta baahsan ee ku soo noqnoqota soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ahaa injineer yarow shariif aadan oo bartay cilmiga dhulka iyo khayraadka ku jira ee biyuhu ay ka mid yihiin waxna ku bartay jaamacado ku yaala magaalada london iyo dalka kuwait inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelya
martida mikrofoonka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee u qaabilsan soomaaliya amisom ayaa sheegay shalay in ay u baahan yihiin ciidamo dheeraada si gacan loogu siiyo dowladda soomaaliya islamarkaasina al-shabaab lagula wareego dhulka ay gacanta ku hayaan hadda hadalkan ayaa kusoo begmay toban sano guuradii kasoo wareegatay as- markii ciidamadaasi amisom ay soomaaliya soo caga dhigteen oo ku beegan bishan march haddaba mustaqbalka howlgalka amisom waxaa warbixintan inooga diyaariyey xuseen barre aadan bishii maaj ee sannadkii labadii kun iyo toddobadii ayay ahayd markii magaalada muqdisho ay yimaadeen ciidamo ka socda uganda oo qayb ka ah howlgalka amisom ciidamadan oo hawshoodu ahayd inay ilaaliyaan xarumaha ay dowladdu ku shaqaynayso iyadoo markii dambe isku beddelay ciidamo si toosa ula dagaalamaya al-shabaab iyo ururkii burburay ee xisbul islaam haddaba maxaa amisom u qabsoomay tobankii sane ee ay soomaaliya joogeen waxaa arrintaasi ka jawaabaya korneel cabdulaahi cali macow oo madax ka ah macadka diraasaadka amniga ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho waxyaabo badan ayaa u qabsoomay amisom waayo amisom markii ay imaaneysay magaalada muqdisho markii saddex meelood loo dhiga laba meelood waxaa haystay shabaab ayaa haystay kadib markii ay maaragtay lagu guuleystay laba kun iyo koob iyo tobankii shacab iyo dowlad oo iskaashanayay ciidan iyo amisom waxaa lagu guuleystay in magaalada muqdisho laga wada saaro dhammaan kooxihii ku dagaalamayay muxuu ahay al-shabaab kadibna waxa ay guulaha ay gaareen waxaa ka mid a inay uu dagaalka hore ugu sii socday horumarkiina wuxuu gaaray ilaa baraawe horyooley muxuu ahay qaybo badan oo muxuu ahay shabeellaha dhexe ka mid a ilaa leego baydhabo buulo burto beledweyne maxaas jowhar ilaa cadalo aad ka gaarto guulahaas ayay gaareen laakiin fikir kaasi ka duwan waxaa qaba xasan xayle oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya kuna sugan dalka britain arrintaas waa su-aal runtii aan dhaqso jawaabteeda lagu sameyn karin dhan waa haa waayo dhaqdhaqaaqkii masalan shabaab oo la ogaa militarily inuu aada u xoog badnaa dowladdana khatar iyo ku ahaa maaragtay cabsi badan awooddiisii ma laha maanta taasna waxaa sabab u ah la dagaalanka ciidamada amisom ay la dagaalamaan ayaguna ciidamada amisom tirkooda qiimo badan ay ku bixiyeen oo rag badan ayaa uga uga leeday dagaaladii masalan ay shabaab la galeen dhinaca kale shabaab weli waa jooga magaalooyinka waaweyn yuusan joogin laakiin dhul badan uu ku baahsan yahay dagaalka waa qabyo dhankaas markaad fiiridid oo ilaa waxaan ogeyn laba kun iyo lix iyo tobanka inay ahayd gabagabada markay amisom ka bixi doonaan soomaaliya taasoo macnaheedu ahaa in dowlad soomaaliya oo taabagala la helo in doorashooyin gobolada oo dhan si caadiya looga qabto in awoodda dowladdu ay ku faafto ama isku dowladdu isku ballaarido soomaaliya oo dhan arrimahaas ma dhicin dhankaasna waxaa dhihi karaa gaaris xooga ayaa ku jira dhaliilo fara badanna waa jiraan oo amisom yani lagu dhaliilsan yahay inaysan ahayn ciidamadii berigii hore laba kun iyo wixii ka dambeeyey afariyo tobankii ama wixii kasii dambeeyey inaysan maanta aysan ahayn dhibaatooyin badan ayaa shacabku oo ka tirsanaya in ay ciidamada amisom ay ku sameeyaan bulshada oo meelo badan ayaa laga yaabaa dad oo rayid aynay dhibaatooyin ugu geysteen joogitaanka dheerna markii la fiirsho asna dhibaatadiisa ayuu leeyahay ciidamada amisom ayaa lagu wadaa inay soomaaliya bilaabaan inay ka baxaan dabayaaqada labada kun iyo siddeed iyo tobanka hase haatee soomaaliya diyaar ma u tahay in ay ka maaranto ciidamada amisom sideese looga tabaabushaysan karaa arrintaasi korneel cabdulaahi macow ayaa tilmaamaya in diyaargarowgaasi uu yahay arrin hor taalla madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya diyaargarowgaana waxaa laga rabaa dowladdan cusub inay u diyaargarowdo ciidankii u diyaariso tayadooda kor loo qaado wax allaale waxay u baahan yihiin hub iyo saanad iyo ay helaan markaa ay meel kastoo amisom ay qabto ay la wareegi karaan tuulo iyo degmo iyo gobolba marka laga yimaado dhinaca militariga amisom ayaa saameyn ku leh siyaasadda soomaaliya inkastoo aanay saameyntaasi ahayn sidii loogu talagalay sida uu faahfaahinayo xasan xayle oo faaqida siyaasadda soomaaliya kuna sugan dalka britain siyaasadda soomaaliya markii horeba waxay ahayd arrinta ugu weyn inay yani la helo soomaaliya oo degan islamarkaana dowladda soomaaliya oo taaba gasha oo masalan dalkii ku socodsiin karta mashruuc siyaasadeed oo wadani ah oo marka dambe ugu dambeyntii gaaray in dowladda soomaaliya iyadoo ay ka mas-uul noqoto geyiga iyo xuduudaheeda taas waa runtii markii dhinac la fiirsho dowladihii dowladihii soomaaliya ayaa aada moodaa inay fashalayaan masalan oo fashalkaas dadka qaar ay u arki karaan dhibaatooyin kaloo fara badan oo la xiriira dhaqaalaha la xiriira masalan dib u heshiisiinta iyo bulshada la xiriira in sida dadka soomaalida ay looga baahan yahay inay u taakuleeyaan dowladooda aysan sidii hore sidii loo baahnaa aysan ahayn dhinacan la dhihi karo xataa hogaanka intikiisa ceebow lahaa oo hogaankii siyaasadaha soomaaliya inta badan ma uusan ahayn hogaan aada ugu dhow bulshada run ahaantii howl badan ayaa hareyda hadda xataa ismalihi dadka qaar saas waa qabi karaan waktiga lisleeyahay amisom waa kusoo gabagabayn doontaa howlaheeda inay ka tegi doonaan howlo badan yani waxaan qabaa waxaan aaminsanahay in waxyaalo badan oo qabyo ah ay ka tegi doonaan ciidamada amisom ayaa waxaa ka mid a ciidamo ka socda dalalka deriska la ah soomaaliya taasi oo khubarada qaar ay tilmaamayaan inay qayb ka tahay waxyaabaha wiiqaya howlgalka nabad ilaalinta sanad guurada tobnaad ee howlgalka amisom ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu dhowaan madaxa howlgalkaasi francisco madera uu dalbaday in la kordhiyo tirada ciidamada amisom sidoo kale taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ku sugan generaal thomas woldowser ayaa isaguna u sheegay guddiga gaashaandhigga ee golaha senadka ee maraykanka in haddii ciidamada amisom ay ka baxaan soomaaliya iyadoo oo aan la dhisin ciidan soomaaliyeed oo hawsha kala wareega ay soomaaliya halis ugu jirto markaasi in ay qaybo badan qabsadaan al-shabaab ama ay saldhigyo ku yeeshaan kooxda kale ee daacish aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedin doonta wariyaheena zahre ciidle nuur
wacanow wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqortooyadii sacuudiga oo u guurtay jasiiradda baali ee dalka indonesiya nin mar keliya wada guursaday ardayad macalimadeedii maamulihii dugsiga iyo weliba kormeerihii isla dugsigaasi waxaa kaloo aan idiin ku hayaa barnaamijka caweyska maxaa kala haysta waalidiinta soomaalida iyo carruurtooda ku koraysa waddamada reer galbeedka qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska soomaalidu waxay tidhaahdaa waa nin iyo waagii amaba laba kala bariday kala warla inkastoo dhulka soomaalida ay ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyaba galaafatay haddana dunidan aynu ku nool lahay xaalku waa nin iyo waagii qoyska boqortooyada dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan shaashadaha caalamka qabsaday kadib markii ay go'aansadeen inay dalxiis ugu baxaan jasiiradda baali ee ku taala dalka indonesiya boqorka waxaa safarkaasi ku wehelinaya kun iyo shan boqol oo qof waxaana la sheegay inay sii qaateen xataa weelkii biyaha lagu cabbayey waxaa taasi ka sii daran dalkii indonesiya ayaa laga dalbaday in jasiiradda guud ahaanba loo xidho boqor salmaan ibnu cabdilcasiis iyo martidiisa bal hadda aan soo dhoweeya ismaaciil xuseen farjar oo arrintaasi iisha ku hayey waan soo dhaway sahray n waxaa jirta boqor salmaan ayaa safarkiisii ugu horreeyey wuxuu ku tegey dalka indonesiya waa dalka bulshada islaamka ah ee ugu badan dunida ay ku nool yihiin laakiin safarkaasi wuxuu soo jiitay indhaha caalamka waxyaabaha xiisaha gaara le waxaa ka mid a safarkaasi wuxuu ka koobnaa kun iyo shan boqol oo qof ayaa la safrayay boqorka bal ka war kun iyo shan boqol qof waftiyada waxaanu garan jiray dee inay yihiin ma garanaysaa waftiga ugu badan labaatan qof noqday labaatan qof iyo soddon qof iyo halkan kun iyo shan boqol oo qof a meesha marayay waa koo dadkaasi waxay isugu jireen tusaale ahaan siddeed boqol oo ka mid a martida oo shan iyo labaatan ka mid ay yihiin qoyska boqortooyada boqoradihii iyo boqoradii iyo waxa ay yihiin kuwii awowga loo ahaa ay yihiin toban wasiir baa ka mid ahaa waan gartaa dadkaasi ilaa lix iyo soddon duulimaad oo kala duwan ayay ku gaadheen dalka indonesia marka shaqaalihina waa la socdaa haddee garo iyo ilaalayaashii shaqaalihii dadkii ammaanka waxaasoo dhan marka ammaanka keliya ee boqorka waxa sugayey oo dee magaalooyinka kala xidhay oo toban kun oo askaroo ciidanka ammaanka ee dalka indonesiya waan gartaa laakiin arrimaha kale xiisaha sii badan xambaarsana waxay ahaayeen afar boqol iyo sagaal iyo konton mitrigtan alaab gaadhaysa ayaa boqor ku wati
waa afar boqol iyo misaa tidhi sagaal iyo konton mitrigtan bal dadka haddaynu u faahfaahino halka mitrigtan keliya wuxuu u dhigmaa ilaa labaatan kiish oo beriisa waana afar boqol iyo sagaal iyo konton afar boqol iyo sagaal iyo konton mitrigtan alaabadaasi maxay ka kooban tahay ma guryihii baa ku jira dee waa waxa ku jira alaabta laba gaadhi oo kuwa raaxada ah ee mershandayska loo yaqaano waxaa kaloo jira waxaa ku jiray elevator ama tiish ama bahalkan la raaco hahe mid keligii taagnaanaya haye oo isna loo rakabayo boqorka waa koo macnaha waa duni dhantay sahray waa sacuudigii oo indonesiya u guuray waa sacuudiga oo indonesia waxyaabaha kale xiisaa le waxaa ka mid ah tusaalahaan jasiiradda baali ayay booqanayaane dalxiiska haye jasiiraddaasoo kale hudheelada ku yaalla ama fiilooyinka ku yaalla hahe waxaa lagu seexdaa afar kun iyo afar boqol oo dollar habeenkii waa koo dibal ka warran sahray marka intaasoo kunoo qof intaasay bixinayaanoo dee lacaga qaarkood baa midkiiba.
laga yaabaa inay degaan een, teendhooyin iyo meelaha qaarkoodba meel bay deg- qaar waa shaqaale qaar waa cunto kariyaal qaarba waa nooc waan laakiin dee xitaa qoyska boqor inta wafdiga ka mid a hadday degaan filooyinka qaaliga raaxada loogu talagalay haahee iyo hoteelada haahee oo celcelis ahaan afar kun oo dollar ay habeenkiiba tahay dee Mhm.
adduunka ku baxaya waad garanaysaa aad iyo aad waxaa markaa safarkani uu hakad geliyey oo dadkii jasiiradda haye usoo dalxiisa waayo jasiiradahan aad baa dunida ugu soo dalxiistay aad iyo aad weliba xiliyadan oo kale marka qabowgana laga sii baxayo wadamadan aynu joogno dadka badankoodu waxay iska jeclaystaan inay meel diirimaada oo jasiirada ay tagaan oo qabowgii badnaa jidhka ku dhacay ay kasoo saaraan intay awoodi kartaa aad iyo aad aad iyo aad Haye. de ismaaciilow mar haddii intaasoo alaaba la qaaday intaasoo mitrigtan la qaaday intaasoo dad ihi socdaaleen intaasoo baabuur la qaaday diyaaradaha la qaatay kharashka intaa leegi ku baxay muddada kooban ee uu boqorku halkaa joogayo de malaa waxaba uga jabnaan lahayd iyagoo dhaa jasiiradda baali ha naloo soo raro sucuudiga hala keeno inta iyagu guuri lahaayeen absolutely abs- inta badan qoyska boqortooyada inta badan markay baxayaan hahe tusaale ahaan sahray sanadkii hore oo kale een, bo- boqorkan ay boqortooyada madaxdeedoo kale waxay u safreen dalka een, eh, faransiiska faransiiska markay xaggaa tageen dadka jasiiradii oo kale markay sidan oo kale u degeen dadkiiba aad ula yaabay Waay.
sababtoo ah madaxda ay soo dhoweynayaan ee caalamka uga timaada gaar ahaan kuwa reer galbeedka ah hahe inta badan dad kooban baa safra aad iyo aad oo inta badan qofkii madaxda safartaa hodheel caadi ay iska degaan ee dad kooban oo tiro kooban iyagoo kharashka yaraynaya waayo waad aragto halkan waa la iskula xisaabtamaa kharashka badan ee dowladda ku baxay aad iyo aad waa las xisaabinaya laakiin halkan waa boqortooyo Mhm.
marka boqorka waa in loo adeegaa oo ilaa dadkii cuntada u karinayay ilaa dadkii u adeegayay ilaa nooc walba elefaytarkaa la qaaday baa- ilaa culays- elevatorada waa in ma garanaysa wax walba noloshaadaa sii qaadataa ilaa Waay.
gaadhigaagii haye marka ma soo noqdeen baa la yidhi mise weli way joogaan ilaa hadda dalxiiskii bay ku jiraan dee b- indonesia dhinacna eh, lacag baa usoo korodhay oo dakhli badan baa waddankoodii soo galay dhinacna hawl baa usoo korodhay dee waa- culayskaa ka badan waxbaa ku habsaday aad iyo aad weli dhacdooyinka la yaab kale dalka sacuudiga ka dhacay ayaynu ku guda jirnaaye saan horeba usoo sheegay nin baa wada guursaday afar dumara oo kaaga darana afarta dumar iyay kala yihiin ardayad macalimadeedii maamulihii dugsiga iyo weliba haweeneydii kormeeraha ka ahay dugsigaasi kaasi malaa waxaaba la odhan lahaa wasaaraddii waxbarashada inuu guursadunba u hadhay shantii bishan aynu ku jirnay ee maaj ayaa wargeysyada waxaa lagu soo daabacay gabadh macalimada oo warbaahinta la hadlaysa gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyey iyada iyo ardayadeedii maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo weliba haweeneydii kormeeraha ahayd cajiib sheekadaasi wadwadi kari maynee aan soo dhoweeya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan istuudiyaha igu weheliya cabdixakiin sare aad baad mahadsan tahay horta ninkani dee dabcan waxaa la yidhahdaa qofku waxaynu ku naqaanay markuu reer samaynayo ama uu guursanayo Mm.
inuu waxoogaa waxaa la yidhahdaa tafaariiq buu ku qaataa Ahe.
marbuu guursanaya haddana mid kaleu guursanaya haddana Ahe.
inta dee diiniyan afarta oo gashay Haye.
ninkan waxaa la sheegay inuu yahay nin sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga afartan haweene mar buu wada guursaday afarta haweeney dabcan haba guursadoba afartaa wada qababa arrinka mucjisada iyo cajiibka noqotay dunida indheheega soo jiidatay waxay noqotay in afarta haweeney hal meel ku wada sugan yihiin hal dugsi bay ku wada sugan yihiin waxaanay kala yihiin ardayaddii wuxuu guursaday ardayaddii haddana macalimadeedii uu guursaday haddana kormeeraheedii ama waxaa supervisorka la yidhaha guursaday haddana maamulihii dugsiga ama principalka wixii la odhanayay ayuu qaatay marka waxa weeyaan afar qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayuu guursaday aad iyo aad marka maamulihii iyo ilaa ardayaddii afartu waxay ka kooban yihiin maamulihii supervisorkii ama kormeerihii een, macalimadii iyo ardayaddii mama Sidaas.
hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday Een, saaray ninkan oo ah nin eh, konton jir islamarkaana seen horeba u sheegnay een, eh, sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga een, uu ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka jaysaan ee waddankaasi sacuudiga ka tirsan Een, dabcan waxaa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday marka hore dabcan inantan uu guursaday kadibna uu kuwa kale uu ka wada dabageya haatan ay afartooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay gu- guri iyo qoys iyo weliba reer wadayagalelen afartoodaba afartoodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midba dee shaqadeedii gaarkii tii ardayadda ahayd wax weli iskuulkii ma ka barataa Een, eh, maamulihii iyo macalimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan
waa cajiib afartooduba meesha wada yimaadaan aroortii u soo wada kalahaan way soo midno qaarna waa soo shaqa tagaan qaarna waxbarasha u soo doontaan waa hagaag waxaana xusid mudan gabadha macalimada ah ee ka mid a afartan haween oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaanay wax isbedela ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay afartii xa- saddexdii haweene kale oo ninka odaygii wada qabay inay meel wada yimaadaan ay subxii sarkaan oo meesha isu wada yimaadaan saynu ka warqabnana dee sahraay een, aalaaba dhaqanka aynu ku naqaano iyadoo diintu ogashahay Mhm.
een, eh, afar haween oo nin odaya wada qabo Mhm.
si ku heshiiyaan baaba adagba aad iyo haweeneyda aad.
laakiin waxay leedahay maba dareema wax farqiyaba inaan saddexdii kale meel la joogo markaa way wada yimaadaan dugsiga waanay qaarna usoo shaqo tagaan qaarna waxbarasho usoo doontaan cajaayib dee waxaan arkayay dadka commentka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaasoo nin baa yidhi dee aniguba maamulaan ahoo dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo dee midna kamaan guursan cabdixakiino wuxuu ihi ninkaasoo aan iskuulka isagoo ka tirsanayna bannaanka ka yimidna afartii dumar ahaadba wuu xaabsaday waxaa laga hayay saynu ka warqabnay een, soomaalidu way mahmaaha badayeen mahmaaya kaftankooga aad u badan haye markii waraabaha laga mahmaaya waxaa la yidhi waraabihii baa inta saa u egay daanyeerka daanyeerka way naqaanaayo dabacas buu leeyahy hahe inta saa u egay buu yidhi waxa baahiya haysay waxay beri walwaalaysa marka qaar badan oo een, nolosha aan wax badan ku haynin marka ninkaa odayga arkaa dabcan mahmaaha badan oo qaarkood aanay horoobow jirin ayaa waxaa suurtagala inay kaba timaado hase yeeshee waxaa xusud mudan in een, ay dadku aad uga dhex doodeen dhinaca warbaahinta haye warbaahinta aada uga doodeen Mhm.
een, gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxaa loo yaqaano social media hahe een, qaarkood eh, way u duceeyeen ninka odayga waxay yidhahdeen ilaahyaa ku astur afarta xaas qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku idhaahdaa een, ninka odaygii mar- marba haddii uu karayo awood ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba Mhm.
diiniyana iyo sharciyanna loo ogol yahay wax dhiba iyo shadiig kuma jirto qaarkoodna waxay leeyihin wallaahi waxaan u naxsannahay Mhm.
afartaa haweene meel la isugu keenay aad ee iyo aad.
halkan nin wada qabo Mhm.
ee aroortii meel isugu wada imanaya Kuwaas ee aad iyo dabcan ninka aad odayga dhibaato.
ku wada abtirsanaya marka way ku kala duwan yihin weli dadku aad baa loogu kala fikir duwan yahay waxaa ka sii daran een, dee inantii ardayadda ahaydoo maamulaheedii iyo macalimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo dee marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayey dee waxaa kaga soo horreysa dangaladii kale imtixaankii iyo casharadiina dee macalimadii baa halkan joogto oo iyadana ay isla dangala yihiin marka xaaladdaasi waa xaalad murugsan dee waxaan u malaynayaa baaq bay ka soo saari bahda waxbarashadu waxaa suurtagala waxaa suurtagala een, eh, in inuu isagu ka heshiisiin doono noqon doona hadday kuba adkaysa iyadu amaba ay wuxuu kusoo dhex maraan dugsiga aad iyo aad cabdi xakiim waad mahadsan tahay adiga amnasaare weli waxaynu ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waxaana weli inoo soo socota sheeko aad u qosol badan oo xigmad badanina ku duugan tahay oo ku dhacday aabba soomaaliyeed iyo carruurtiisa oo ku nool dalka sweden balse marka hore aynu ku wada nasanno heestan jacaylhaya mahargasho dawaynacda mahiigate jacaylhaya mahargasho dawaynacda mahiigtate anibaa helo naanabiye naanabiye nasligeenaku habar murte anibaa helo naanabiye Gaawiriyood ugu nastee nastee nastee noloshaydiyey kugu nastee uur cashaqii see cawdada nasobhe qabaad nacabkenadii uur cashaqii see cawdada
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington mar kasta oo dhegaystayaal qoysku uu ku nool yahay waddan uu ka jiro sharci dhaqan iyo diin waafaqsan ta iyagu aaminsan yihiin korinta carruurtoodu waa mid sahlan balse waalidiinta ku nool waddan ka duwankoodii oo bulshada ku hareeraysan ee aaminsan yihiin dhaqan diin iyo caado iyaga ka duwan waxay wajahayaan waalidiintaasi culays fara badan oo intii hore ka daran waxay la tacaalayaan sidii ay ubadkooda ugu korin lahaayeen dhaqanka waalidku haysto hase ahaatee mar kasta oo ay carruurtu bannaanka uga baxda guriga waxay la kulmayaan wax ka duwan wixii waalidku u sheegay qisadan soo socotaa waxay ku dhacday aabba soomaaliyeed iyo carruurtiisa oo ku nool dalka sweden ninkaasi wuxuu carruurtiisa ka qariyaa wax kasta oo dhaqan xumo ah oo ay tv-ga ka arkayaan balse maxaa dhacay markay dibadda u baxeen waa kan khadar cabdi cabdilaahi oo aalaaba ururiya sheekooyinka murtida iyo maada leh haaraan waxaa dhacday dee marka duurbaha la yimaado ee dalkan iyo dalkeeni waa kala duwan yahay oo amuuro badan iyo dhibaato badan iyo waxyaaba badan oo haddii beedinkeeda ilaahay leeyahay baa dee qurbaha iska yaalo intaa laga cawdaa moogtahay maraa waaxed nin markaa yaraa xagga diinta u yaro badnaa oo qiyaastii calaashaan maxay wadaad ahaa carruurtiisana u dadaalaya oo reerkiisi carruurtiisu meesha ugu dhaqnaayeen ayaa telefishinada marka la daawanayo waa tan dee filmaanta marka kasoo baxaan oo kale ba mataqaanaa dee kolba wixii maratay yaro aqlaq xumo ah ama aan ku wanaagsaneyn carruurta arkaan haye ayuu dabeetana ninkan kala dagaalamaya oo t v-ga calashaan inay daawadaan isaga oo ka maqan mu ogolaan jiro markuu yimaadaaba u shidi jiray dabeetana barnaamij carruureed buu geen jiray film hadduu saarana markay calashaan maxay ahayd u controli jiray dabeetana haddii actarka iyo iyo actar haddii isku soo dhadhawaadaan oo kale iyo wacanka uu ka qaadi jiray mogta waa ko dabeedna waxaa dhacday marka qaar baa berigi dambe marka carruurta dee yar korkoona yar horronaadeen baa intuu halkaas oo kale remotkii bahalka meelaas oo kale yaala ayuu dabeetana markuu dee arki hoola isagu aanu gacanta ku haynin u arko ee wixii uu diidayo meesha ka socda ayuu ku qayliya carruurtii markaas ka qaada ka qaada ka qaada oo ma garanaysa
waay carruurtiina intii soo dhibsadada khaatii bay ka istaageen haye dabeedna maanta ma carruurtii way israaceen oo maxay hayday inamadii bay weli israaceen oo tareen baa la fuuray haye waxaa la joogaa waa yurub haye sweden baa la joogaa waxaan telefishinka ka socda iyo filimka ka socda adii beedankeeda ilaahay ninkan uu ka qaylinaya iyagoo leefka ka dhacantay halkan aada iyo aad wadadonkiiyo jidadkii bay ka dhacayaan dee haa oo wax caadiya normal ay ka yihiin dadkan agtooda haye tareenkii bay dabeetana fuuleen dabeetna kursi baa la fuulay kii ka soo hor jeeday markaas oo kale mhm ayaa wiil yar iyo dhalinyaro wiil iyo gabadh yaroo dhalinyaro ah oo labaatan jira ama meelaha wax lamid ah ha hee baa isla soo fadhiistay waa ko in yar markay fadhiyaana tareenkiina uu soconayo ayay tab- tabtii actarka iyo actaradii filimka ee odayga laa ka qaada bay sameeyeen waa ko oo ay isku soo mataqaanaa ay dhawaadaba Dhawaadeen.
soo dhaweeyeen Mhm.
ha kii ugu shaydaansanaa carruurta dee uma taqaana ugu maskax badnaa malaa ma ugu balaayaysnaa ha hee ayaa odaygii oo mobile wax ku fooraro oon uba jeedin oo xaggan male ibad fara tataabanaya ayuu gujiyey aaba aaba aab ma garanaysa haye odaygii oo dabeetana foorara ayaa qorta kusoo qaada he ayaa maxaa rabtaa ku yidhi moogta mhm dabeedna fartu ugu fiiqay labadii kasoo soo sir ka qaad ka qaad
remoodka ka qaata
eg eg eg saaray waa farsiin cad yaa halkaanu joognaa weeyaan aaba aad iyo aad t v-gi yaraabaad maaragtay kolba ka qaadaa hayse dadkii waddada haddaan marayeen ayaa TV-ga ka qaadaya
t v guriga dhayaale haddaad gacanta ku hayso maamuli karto ka qaadi karto aada iyo aad yaa halkanaan joogaa iskuul baan tegaya suuqaan u baxaya tareen baan raacaya bas baan raacaya waan koraya weliba horaan u soconaya dadkii iyo arrimihii oo wada ah, maxay ahayd practical horteeda ka dhacaye Mhm.
ma garanaysa sidee dee laga yeelaya calashaan aada iyo aad de marka odaygii way ku soo dee ururtay markaan dee muxuu ku jawaabi lahaa lama kala xanaaqaan
laba kale xanaaqaan bay horta kusoo ururtay marka
aad baad u mahadsantahay khadarow haatana dhegaystayaal waa qaybtii maheesi kartaa muusig la'aan oo toddobaadyadan aynu yara hakinay waraysi dheer oo heesa u badnaa oo inoo socday aawadeed waxaa caawa marti noogu ah siciid oo ka soo hadlaya dalka kanada siciid ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington wakhtigaaga waanu kaaga mahad celinaynaa iyo weliba codkaaga dabacsan oo aan hubo markaad ka dananayso inay shimbiruhu soo daadanayaan waan dhawe walaal sahre ciidlan war aad baad umahadsan tahay walaal magacaaga aad doonaysid inaad kaga qayb gashid oo dhammaystiran magacayga een, sahraay siciid soofe ayaa la yidhahdaa siciidow gobolkeed degan tahay gobolka ontario aan deganay walaal ee waddanka canada Dalka een, Canada.
gaar ahaan ah, magaala madaxda odawa waan gartay siciid een, barnaamijka caweyska washington wuxuu kaaga mahad celinayaa waktigaaga bal een, codkaaga dahabiga ah ilaahay hadiyadda kuu siiyey een, heesteed jeclaan lahayd caawa inaad nagula wadaagto wallaahi sahraay een, maasha allah een, caawa fursad bay ii tahay barnaamijkan inaan ka qayb galo waxaan ku yidhaahdayey een, codkayga inay idinkula wadaago een, waxaan jeclaan lahaa hees la yidhaha waxaan birta goyn karay bal hadda ku dhufo een, siciidow waxaan birtu goyn karayn biyuhu kamaydhahayn dawana ka bogsiin marnaba ayaa igu bahayo beerkayga intuu dhex galay wadnaha boog iyo dabshidan bogayga ku ogay hadday baahidii kalgacal dooshi iga soo baxdee dadoo baxar baan galee maxaa lagu baalan ruux bilow saaran yahay bukaankan isaaqaye ku baahay halbowlahe ku beermay xididaade baxnaanadaadtii ahayd badawaynigu turtayo badabadaan filanayay miyuu i barkaday jacay hadday baahidii kalgacal dooshi iga soo baxdee isagoo baxar bangale maxaa lagu baanan ruux bilow saaran yahay balaayo aanun dhex gelin dhibaatada adni baran noloshu bilowey ahay ayaan bartay maalin qura meedeedi dhiciyo hanaan boqorku siiyayo lamayaanahay weli batay hadday baahidii kalgacal dooshi iga soo baxdee isagoo baxar bangale maxaa lagu baanan ruux bilow saaran yahay bilow saaran yahay siciidow sidaan horeba u sheegay codkaagu aad buu u wanaagsan yahay balse waxaan ka xumahay heestaasi inaanan caawa istuudiyowga ka heli karin balse waan hubaa dhagaystayaashu inay aada ugu raaxaysteen codkaaga toolmoon aad baad u mahadsantahay walaalkee adaa mudan walaasaaran guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington markaana jamaal axmed cismaan aan ka codsado qodobka ugu weyn wararka aan idiin haynay caawa
mahadsaned nuur bukhaari dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo bandhigtay xubno la sheegay inay kasoo fakadeen ururka al-shabaab xubnaha lasoo bandhigay ayaa ahaa shan rag ah kuwaas oo ka kala yimid deegaano kala gedisan raggan ayaa sheegay inay ka faa'iidaysteen cafiska ay dowladda soomaaliya u fidisay xubnaha ka midka ee al-shabaab ee doonayay inay ka baxaan kooxdaas waxaana cafiskaasi uu dhaqangalay bishii sebtembar sanadkii laba kun afariyo toban iyadoo dowladduna ay sheegtay inay markaasi ka faa'iidaysteen cafiskaasi boqolaal ka tirsanaa maleeshaadka ururka al-shabaab aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay qodobka warka ugu weynaa wararka caalamka ee caawa idiin haysay v o e da dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimana waxaan kusoo koobaynaa aniga iyo jamaal baah heestan uu ku luuqaya fanaanka cabdi janan
الله يرضى على يمين صافية مستحاجها الله يرضى على يمين صافية مستحاجها
This program has come to you from the Voice of America, Washington.